Ishacya cutubka kow iyo labaatanaad. Kanu waa warka culus ee ku saabsan cidlada badda ku ag taal sida cirwareyntu koonfur ugu timaaddo oo kale ayuu cidlada oo ah dal cabsi badan ugu yimaadaa. Waxaa la tusay muujin culus, qaa'inkii khiyaano sameeyey, oo kan wax dhacana wax buu dhacaa. Reer Celaamow ku kac, reer Maadayow hareeree, taaxidii oo dhan anigu waan joojiyey. Sidaas daraaddeed, naxdin baa cidhiidhi gelisay oo waxaa i qabtay xanuun badan sida naag foosheed oo kale, oo xanuun aawadiis waxba waan maqli kari waayey oo naxdin aawadeed waxba waan arki kari waayey. Waan qalbi taqtaqay oo cabsi baa i argagixisay. Fiidkii aan istiraxa ka filanayay, gariir buu iigu rogmaday. Miis bay diyaarsadaan oo gogol bay gogladaan, wax bayna cunaan oy cabbaan. Amiiradow sara joogsada oo gaashaanka subka, waayo sayidku wuxuu igu yidhi, tag oo wardiye meel dhig oo isna wuxuu arko xashaygu. Oo markaasuu arkay ciidan fadho fuushan oo laba laba u socdo, iyo ciidan dameero fuushan, iyo ciidan rakuubo fuushan. Aad buuna u dhagaystay oo aad iyo aad buu ugu fikiray, oo wuxuu u qayliyey sidii libaax oo kale oo yidhi, sayidow maalintii oo dhan waxaan had iyo goorba ku kor taagnahay munaaradda waardiyaha, oo habeen walbana waxaan joogaa meeshayda waardiyaha. Oo bal eeg, waxaa soo socda ciidan fardo fuushan oo laba laba u socdo, oo isna waa uu jawaabay oo wuxuu yidhi, Baabiloon waa dhacday, waa dhacday, oo sanamyadeedii hardhanaa oo ilaahyadeedii way wada jajabeen oo dhulkay daadsan yihiin. Dadkayga sida haruur la tumayow, wixii aan rabbiga ciidamada oo ah Ilaaha reer bani Israa'iil ka maqlay waan idin ogeysiiyey. Kanu waa warka culus ee Duma ku saabsan. Mid baa aniga sixir igu yeedhay isagoo leh, Waardiyow haweenka ka warran. Oo waardiyihiina wuxuu yidhi, Waagu waa baryayaa, haweenkuna waa soo socdaa. Haddii aad wax weydiisanaysaan, weydiiya. Soo noqda oo kaalaya. Kanu waa warka culus ee dalka Carabta ku saabsan. Kuwiinna safarka ah oo reer Dedaanow waxaad ku hoyan doontaan kaynta dalka Carabta. kuwa ooman biyo u keena kuwa dalka tema deganow kuwa qaxay cunto kala hortaga waayo iyagu seef bay ka carareen taas oo ahayd seef galla iyo qaanso xoodan iyo dagaal aad u kulul waayo sayidku wuxuu igu yidhi muddo sannad ah oo ah sida sannadaha shaqaalaha ayaa sharafta qeedar oo dhaamu ku baabi'i doonta oo intii ka hadhay tirada ragga qansalayda ah oo ah ragga xoogga badan oo reer khidaarna way yaraan doontaa waayo rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil ayaa saas ku hadlay